بسم الله الرحمن الرحيم
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير waa xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo ay baahiso mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna faaqiido gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka xalqadan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay la dirirka shareecada islaamka iyadoona bannaanka soo dhigaysa sida ay siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kaga soo horjeedaan ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha hore ee xalqadan oo soconaysa wax ka badan konton daqiiqo ayay mu-asasada al-kataa'ib kusoo gudbinaysaa sida reer galbeedka iyo siyaasiyiinta soomaalida ee ku jira dowladda federaalka isugu waafaqsan yihiin la dagaalanka diinta islaamka iyo ka hortegidda hirgelinta shareecada allah
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu
dooni mayno shareecada islaamka islaamku waa mabda' la mid ah midka faashiyiinta ma rabno in waddankeenna lagu xukumo shareecada ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo annaga waxaanu markisaan waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka meligin diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mida culimmada ka soo muuqatay filimka ayaa ka hadlaya sida ay dimuquraadiyiintu xukunka ugu haystaan allah subxaanahu wa tacaalaa ma waxaad aqbalsantay oo qirsanta inuu alle subxaanahu wa tacaala waxa uu xaqa u leeyahay inay noqoto nolosha in liidata matalan inaad tidhaahdo alleha laga qaato dhiigga dumarka iyo xukunkiisa dumarku markay xaydka leeyihin maxay samaynayaan markay umasho sidee yeelaysaa marka ha ismaydho markaa caynka haga tidhaahdo musqusha marka la galo iyo xukunkeeda qofku kaadida ha iska maydho caynka cidi kaala murmi mayso diintaad sheegtay ku leeyihin ilaahay ma waxaad nolosha uga reebtay inta musqusha ku saabsan waxaanad rumaysantay inta kale inaanu xukumi karin ama alqadiya siyaasiya waa ragga ragga xukumaya sheeksad iyo maxaa diinta kala galay umuur innaas qadaaya aliqtisaad qadaaya asiyaasa qadaaya alijtimaac qada kuwa kani waa dee siyaasad iyo sharci iyo rag bay u baahantay ma caqligaasi caqli mu'minun idinla eg bay idinla tahay inuu qof rumaysto qadaayaadkaana inuu yidhaahdo diinta ha la weydiiyo culimmada ha la weydiiyo kitaabka ha laga eego saa loo weysaystiyo saa loo istijoodo iyo saa loo maydhmaydho ama saa dadka loo xukumiyo maamulka iyo kuwa kani waa arrimaha ragga ma akfaru yaa ka gaalnimo badan haddii caynkaa dhaqanku yihi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida siyaasiyiinta cabsan calmaaniyadda una ololeeya hirgelinta dimuquraadiyadda oo xalqadan ka soo muuqday ayaa sheegaya in ku dhaqanka shareecada islaamka ay mar soo martay caalamka haddana laga gudbay ayna jirin wax la yidhaahdo daarul islaam iyo daarul kufri
horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan waxa soomaaliya ka jira oo dhan inay qaldan yihiin aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo iguma aaminsana soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kasta oo muslin ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelye siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda waxaa looga gudbay markii adduunka adduun heshiis caalamiya ka jiro nidaam dawliya uu ka jiro adduunka waxaa ka baxalaya daaru xarbi iyo daaru kufr ama daar islaam iyo daar kufri adduunkaas waa ka baxa deertaan bikaas mucaahadaad dawliya iyo mawaathiiq dawliya dadkii samaysteen adduunka xalqada koob iyo tobanaad ee taxanahan ayaa waxyaabaha la yaabka leh ee lagu soo bandhigay ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo sheegaya in dadka soomaaliyeed ay ku lugo-i doonaan ku dhaqanka diinta islaamka isagoona hoosta ka xariiqay in diinta islaamka ay wax u tari weysay wadamada carbeed ee uu muddada dheer kusoo dhaqmayay sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo kasoo muuqday xalqadan ayaa sheegaya in gaaladu aysan marnaba ogoleen ku dhaqanka diinta islaamka isagoona soo qaatay tusaalooyin ay muhiim tahay in dadku ay wax ku fahmaan
nacaybkay gaaladu u qabaan shareecada islaamka waxaa tusaale inoogu filan wixii ka dhacay jazaa'ir kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii markii la dooratay ururkii jabha alislaamiya lilinqaad ururkaasi ma ahayn mid hubaysan mana ahayn mid dagaal kula jira dowladdii aljeeriya mana ahayn urur loo aqoonsan yahay argagixisada caalamiga ah iyadoo sidaa jirto waxay isku dayeen inay hab dimuqraadi ah oo ay gaaladu raalli ka tahay tartanka uga qayb galaan waxayse ku dhawaaqeen inay shareecada islaamka ku xukumayaan hadday ku guulaystaan markay doorashadii galeen oo ay ku guulaysteen boqolkiiba siddeetan iyo siddeed codadkii shacabka saacada kama soo wareegin markiiba gaaladu waxay abaabuleen afgembi waxayna xukunkii ku wareejiyeen milatariga wayna caddeeyeenoo waxay dhaheen sababtu waxay tahay nimankani waxay rabeen inay shareeca islaamka ku dabaqaan jazaa'ir sidoo kale laba kun iyo shantii waxay ka dhacday falastiin markay xamaas yidhahdeen kitaabkan ku dhaqmaynaa sidoo kale waxay ka dhacday masar laba kun saddex iyo tobankii markuu mursi meesha qabsaday dhacdooyinkaas marka runtii cibro ayaa noogu sugan xigmadduna waxay tahay arrintuba qof kastoo isku daya inuu shareecada islaamka ku dhaqmo ama xitaa wax ka mid a shareecada uu ku dhaqmo wadkiisiyaa galay annaga haddaan soomaalinahayna waxaa tusaale noogu filan lixdii biloodo maxaakiimta islaamku ay maamulahayeen dalka iyo sidii cagta loogu dhuftay xalqadan koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun ayaa laga dheehanayaa in dagaal culus lagu soo qaaday diinta islaamka kaasoo lagu doonayo in soomaalida looga saaro diintooda sidoo kale waxay bannaanka soo dhigtay dad isqarin jiray in muddo ah oo la soo bambaxay calmaaniyadda ay qarsan jireen kuwaasoo tibaaxaya in xilligan la gaaray wakhtigii ay soo bandhigi lahaayeen waxa ka guuxaya laabahooda